الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرسيgeeni saddexaad ee ka mid ahaa duruustii aadaabtii akhlaaqda aynu ka akriyeynay kitaabkan la idhaahdo fusuul اlaadaab وmakaarim اlأkhlaaq اlmashruuca darsigeeni shalay wuxuu inoo joogay masalada ku saabsan alqiyaamu lishaks qof in loo kaco oo loo istaago iyo xukunka ay leedahay wuxuu sheegay kitaabku in loo istaagi karo dadka culimada iyo dadka ahludiinka ah iyo waalidkiiyo dadka ahlu nasabka ah dadka kale in loo istaagaana inaanay mustaxab sunno inaanay ahayn qiyaamka ama istaagga qof loo istaago ee loo kaco waxaynu u qaybin karnaa dhowr qaybood oo qaarkood la isku waafaqsan yahay inay bannaan yihiin qaarkoodna inaanay bannaanayn culimadu ay isku waafaqeen qaarkoodna la isku khilaafay xukunkooda nooca koowaad waa alqiyaamu calaa ra'si man yuraadu xiraasatuhu waa inuu dul istaago qofku qofka uu ilaalinayo gaarhka uu ka hayo istaagga noocaasi waa mid bannaan saxaabadana waa ka sugnaatay inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dul istaagi jireen xaaladaha qaarkood markay ilaalinayaan isagoo fadhiya waa sida uu sameeyey almugiira ibnu shucba radia allahu canh markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiiska la gelayey gaaladii qureysheed heshiiskii la magac baxay sulxulxudaybiya nooca labaad waa alqiyaamu liajli xaajati man yuqaamu lahu waa qofkan loo istaagayo baahi uu qabo awgeed in loogu istaago sida qof yimi oo u baahan in la qabto ama la fadhiisiiyo ama gaadiidka laga dejiyo kaana fadhiga in looga kaco loo istaagaa waa mid bannaan saxaabigii la odhan jiray sacad rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dhaawac oo ku dhaawacmay dagaalkii axzaab ayuu u yeedhay waxaanu ugu yeedhay qoladii yuhuudda ahayd ee ballankii iyo heshiiskii nebiga ay kula jireen buriyey inuu isagu xukumo oo go-aanu ka gaadho reer banu quraydaa la odhan jiray waxaa la keenay sacad oo lagu sido dameer markii la soo joojiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi quumuu ilaa sayidikum faanziluuh u kaca sayidkiina xaggiisa waay madaxda qabaa'ilka ansaareed buu ka mid ahaa waxaana uu caddeeyey ujeeddada loogu istaagay inay tahay in laga dejiyo gaadiidka ah maadaama uu yahay dhaawac nooca saddexaad wuxuu noqonayaa alqiyaamu lilqaadimi wa naxwihi tacdiiman in qof yimi loo istaago qofku halkii uu joogo inuu isu taago noocaasi iyadoo waxa kalifaya ay tahay weyneyn qofkan la weyneynayo qofkaasina in loo istaago wuu jeclaysanaya haddii loo istaagi waayana wuu ka xumaanaya wuu ka cadhoonaya ka noocaasi waa mid aan bannaanayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida uu ka wariyey mucaawiya man axaba an yamhula lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar rawahu abu daawuud qofka jeclaada inay dadku isaga isu taagaan ee u kacaan iyagoo weyneynaya waa qof dembi weyn sameeyo kibir baa arrinta noocaasa kalifaaya ha ku talagalo booska naarta uu ku leeyahay waxaa la mida in loo istaago calamka alqiyaamu lilcalam khayrqada ama maradaa yar dabayshu ay ruxayso waxaa loogu istaagaa waa weyneyn la weyneynayo noocanay hoos imanaysa weliba calanka ukicitaanka loo kacayo waxaa raacaya annahu min mushaabahati lkufaar in calanka loo istaago oo sababta loogu istaagaya inay ta weyneyn la weyneynayo waa mid maanta lagaga dayanayo gaalada iyaga ayay dhaqan u tahay labadaas sababood awgeedna culimadu waa diideen calanku waa calaamadun waa astaan astaan ahaan wax ka badan in loo isticmaalo oo la weyneeyo ama la qadiso ama la dhundhunkado o laga barakaysto wax shareecadu ogoshahay maaha waxaa lamidaba yidhaahdeen ahlucilmigu waana sida uu fatwooday alimaam ibnu baaz raximah llah alqiyaamu lilmucalim in loo istaago macalimku markuu galaaska soo galo tacdiiman lahu weyneyn la weyneynayo awgeed nooca afraad waa alqiyaamu litakriim cinda quduumi caalimin aw amiirin caadilin aw waalidin aw dayinin saalixin waa in loo istaago qof yimi oo waalida ama caalima ama qof ahlu diina ama ahlu beyti nabiy calayh isalaatu wasalaam ka mid ah isaguna qof toosana sababta loogu istaagaya weyneyn maaha waa sharfitaanun ka noocaasa culimadu way isku khilaafeen ka noocaasa culimadu way isku khilaafeen haddii qofku horta halkii uu taagnaa halkii uu fadhiyo inuu istaago waa xaalad xaaladda labaadna waa inuu ka hor tago si uu usoo dhaweeyo marka halkii uu taagna fadhiyun haddaanu istaagina intuu kacay uu ka hor tegay ciddii u timi isagoo soo dhaweynaya taasi way banaantay axaadiisina waa tus kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yaquumu ilaa faatima wa taquumu ilayh rasuulku markuu arkay inantiisii faatima oo soo socota uu ka hor tegi jiray isagoo soo dhaweynaya iyaduna sidaasay yeeli jirtay markay aragto aabbaheedu rasuulka ilaahay oo soo socda sidaasoo kale kacb bnu malik radia allahu canhu markii ilaahay uu ka toobad aqbalay waayo xayiraad baa la saaray markuu ka hadhay dagaalkii tabuuk xayiraadaasi waxay saareen muddo konton maalmooda lalama hadlahayn lamana salaamahayn ilaahay baa subxaana watacaala soo dejiyey aayaad qur-aan uu kaga toobad aqbalay aayaadkaasi markii ay soo degeen ee uu yimi majliskii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadhiyey nin baa markuu arkay inuu soo socdo intuu istaagay ka hor tegey si uu ugu bushaareeyo waayo qofka muuminkaa muslimkaa waxaa fiican in loogu bushaareeya waa mid sunno ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qiyaamka noocaasiya ma diidin waxaa hadhay haddaba qof yimi in loo kaco qofkaa u kacay halkii uu fadhiyuun markaa uu istaago ka noocaasa sheekhu wuxuu tilmaamay dadka qaarkood in loo samayn karo waalidkii ahlulcilmigii ahlulwarac waddiin ahlunasab dada kale aan loo samayn karin wallahu aclam sida saxdiina waxay tahay istaagga noocaasoo qofku halkii uu fadhiyun uu istaagayo isagoo u kacaya cid u timi inaan cidnaba loo samayn karin waxaana taas u daliila xadiidka mucaawiya aynu akrinay marka koowaad mucaawiya ibnu abi sufyaan isagoo amiirkii muuminiinta ah oo amiir weliba cadli ah shareecada islaamkada ku maamula iyo cadaalad ayaa wuxuu soo galay meel ay fadhiyaan cabdullaahi ibnu zubayr iyo cabdullaahi ibnu caamir markuu usoo galay cabdullaahi ibnu caamir wuu istaagay cabdullaahi ibnu zubayrna wuu iska fadhiyey cabdullaahi ibnu caamir wuxuu ku uhi mucaawiya radia allahu canhu ijlis waar fadhiiso fainii samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul man axaba an yamhula lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jeclaada dadku inay isu taagaan ee u kacaan markuu u yimaado ha diyaarsado booska uu naarta ku leeyahay ha u diyaar garoobo rawaa abu daawuud marka mucaawiya oo xadiidka warinaya isagoon isagu jeclaynba in loo istaago amiirna ah amiiru cadlina ah haddana ciddii isu taagtay ee u kacday arrinta noocaasiya waa ka diiday xadiidkana waa daliishaday waxaa daliilkaa kaba sii xoog badan rasuulku wuxuu ahaa miday saxaabadu aada u jecel yihiin aadana u ay u qadariyaan ay u weyneeyaan ay u xurmeeyaan rasuulka inay arkaan ay la kulmaanna aada bay ugu farxi jireen ee u jeclaayeen waxaa arrintaa suureeyey anas bnu malik oo saxaabada rasuula ka mid a wuxuu ihi maa kaana fi dunya axaba ilayhim ru'yatan min rasuuli illah adduunyada ma joogin qof ay saxaabadu ka jeclaayeen inay arkaan rasuulka ilaahay alayhi salaatu wasalaam wa kaanuu idaa ra'awhu lam yaquumuu lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay arkaan isumay taagi jirin oo umay kici jirin marka haddii ay sunno tahay in loo kaco dadka ahlulcilmiga iyo dadka ahludiinka ah iyo madaxda cadaaladda wax ku maamusha dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa u mudnaan lahaa oo saxaabadu ay u samayn lahaayeen talow saxaabadu maxay rasuulka ugu kici waayeen markuu u yimaado lima kaanuu yaclamuuna min karaahiyatihi lidalika buuhi anas saxaabadu waxay ogaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid naca oo dhibsado karaahiyeysta in loo istaago hadday sunno tahay ilahay loogu dhowaanayo in loo istaago dadka ahlucilmiga iyo ahludiinka iyo madaxda wanaagsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuu dhibsan lahaa mema dhibsadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam tirmidi baa xadiidkaa wariyey walbukhaariyu fi ladabi lmufrad dadkii saalixiinta ahaana qaar fara badani taa waa ku camal faleen cumar ibnu cabdilcaziiz isagoo amiirkii muuminiinta ah oo culimada qaarkood ay yidhaahdaan waa ka lagu shaneeyo khulafadii afarta ahaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waxaa dhacday inuu dad u yimid dabeetana ay isu taageen faqaala idaa ra'aytumuunii falaa taquumuu lii walaakin tawasacuu markaad i aragtaanaan idiin imaada ha ii istaagina buuhi laakiin isku durdurka una meel aan fadhiisto un ii baneeya si aan golaha iyo meesha aada fadhidaan meel aan uga helo dadkii culimada ahaa ee ahlulkhayrka ahaa dadka madaxdee gaar ahaan ay og yihiin inay jecel yihiin in loo kaco marka loo kici waayona ay xanaaqayaan umay kici jirin alma'muun wuxuu ka mid ahaa khulafadii cabbaasiyiinta ayaa wuxuu isugu yeedhay dad culimada u badnaa oo uu doonaya alaab inuu ka iibsaduu kala gorgortabo dabeetana dhammaantoodba way isu taageen hal mid oo culimadaasi ka mida mooyaane halkiisii buu fadhiyey dabeetana arrintaa aada buu uga cadhooday markii dambe u gooni ula baxo wuxuu yidhi maxaa kalifay inaad dadkii oo dhami waa kuwa ay kaceen adigu ii kici weydad ii istaagi weydo wuxuu yihi cadaabka ilahay baan kaaga turhaya buuli markaasuu xadiidkaa xusuusiyey man axaba an yamhula lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar sidaasoo kale almutawakil wakti culimo uu isugu yeedhay oo qaar badani ay isu taageen ibnu lcadli sheekh la odhan jiray baa u kici waayo o iska fadhiyey markaasuu aada uga xumaaday markaa nin baa wuxuu is yidhi sheekha dhibaato ka baajiyo wuxuu yidhi waa arag daran yahay amiirkii muuminiinta oo macanaa si fiican kumuu arkaayno sababtu uu kici waayo waa taa ibnu lcadli baa hadlo wuxuu yihi ma arag dariyo si fiican baan ku arkaay laakiin xadiidkaa rasuulka ayaa ii diiday inaan kuu istaagaan kuu kaco labadaasi sheekhba rifca sarayn iyo sharaf bay ka qaadeen xadiidkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ay fuliyeen ay ku dhaqmeen meel dadku ay ka baqanayeen inay ku dhaqmaan sheekhaa hore maamuun wuxuu yidhi maanta ninkaasumaan wax ka iibsanaynaa alaab halaathiina alf diinaarana buu ka iibsaday kelidii waxaa ku dabaqmay qowl llahi tacaala waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib ilaahay diintiisa haddaad ku dhaqanto shaydaanku wuxuu ku odhanaya naftuna ay ku odhanaysa waxbaad ku waayi doonta ninkan madaxda waxbaad kaga waayi uu ku casili doonaa uu ku eryi doonaa siduu doonaya haddaad u yeeli weydo markaasaa dadka qaarkood ilaahay ka cadhaysiinaya si ay ninkaa madaxda u raaligeliyaan laakiin isagu ilaahay buu raaligeliyey ilaahayna ninkii madaxda ahaa buu qalbigiisa usoo jeediyey oo ilaahay baa raalli ahaansho u geliyey isaga mooyaane cid kale waxba kama iibsanaya buuli mutawakilla sheekii ibnulcadli la odhan jiray waabuu soo dhinac fadhiistay wuxuu yihi ninkaa sidaa cadaabka ilaahay iga ilaaliya xadiidka nebigana calayhi isalaatu wasalaam sidaa ugu camal falayun baaban la fadhiisanayaa buui kuwii kale isu taagay si ay u weynayaan iga durka buui ya subxaana allah dadka quluubtooda ilaahay baa maamula aduu ilaahay u raalli geli ilaahay baa sakiri doona oo kuu soo jeedin doona intaynaan ka bixin qadiyadda ama axkaamta salaamta iyo soo dhaweynta iyo ku saabsan qofkii in loo foorarsado oo loo rukuuco ama loo sujuudo ama koofiyadda la bixiyo marka la arko ama gacantaba salaanta la saaro sidaa la yidhaahdo soo dhaweynta khaldan inay ka mid tahay bay sheegeen ahlulcilmigu in badanina waxay afka ku ballaadhiyeen inay xaaraan tahay weynaynta noocaasa masale kale waxay tahay waxaynu ka hadalnay salaanta dumarka dumarka shabadaha ama dhalinyarta ee guur aan ka quusan raggii ajanabiga ka inaanay salaam ahayn baynu sheegnay waxaynu masaladaa ka daba geynaynaa waa marka ay tahay arrintu gabarh qura iyo nin qura laakiin jamaca dumarka ah ninka quri wuu salaami karaa ee rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sidaasi yeelay sidaasoo kale jamaca dumarka ahi ninka qura waa salaami karaa fasl wuxuu sheekhu mas halkan kaga hadlayaa masaa'il kaleo aadaabta la xidhiidha oo masaa-isha ku saabsan sirta dadku wixii waree sire ay kuu sheegaan iyo dadku marka ay sheekaysanayaan aadaabta iyo dhaqanka islaamku u dejiyey dadka aan sheekadaa ku jirin iyo dadku wixii shir ah ee gooni ay u leeyihiin iyo wada hadal ah bal mawqifkaad ay tahay inaad ka istaagto wuxu uhi wayanbagii waxaa u habboon lilinsaani qofka anlaa yadkula inaanu gelin fii siri qowmin qoom waxay siraysanayaan walaa xadiiin war iyo sheekana waa inaanu dhex gelin lam yudkiluuhu aanay soo gelin isaga fiihi dhexdiisa oonay ku soo darin qadiyadda sirta islaamku aada iyo aada buu u weyneeyey sirtuna way noocyo badan tahay sirna waa mid laguu sheego oo lagu yihi qari sirina waa mid adiga lagaa qarsanayaba markaa sheekhu wuxuu soo hormariyey ta lagaa qarsanayo dadku hadday wada hadlayaan oo hadalkooda iyaga mooyaane cid kale inay ogaato aanay doonahayn hadalkooda inaad dhex gasho iyo sirtooda inaad daalacato ood isku daydo inaad ogaataa mid shareecadu ku ogoshahay maaha waayo waad dhibaysaa oo arrinta noocaasi dhib bay ku tahay laa shaka inay dhibsanayaan sidee lagu ogaan karaa warkani inuu yahay war sirah oo cid kale inay maqasho aanay ogoleyn wax lagu ogaan kara inay si cad u sheegaan iyagu idhahdaan arrin baanu leenahay hadal baa noo socda marka macnaheedu waxa weeyaan cid kale uma ogola warkooda iyo hadalkooda inay maqasho waxaa iyaduna saasoo kale la mida qofku inuu ficil ku muujiyo arrintan inuu qarsanayo tusaale aan dad wada fadhiyo yihi hebelow soo kac deetana meel buu la galay si wax ugu sheego arrintaa cid kale inay maqasho inaanay ogolayn baa muuqata markaa cid kale inay isku daydo inay dhegedhegeys dhegeyso ama maqasho mid u bannaan ma aha sidaasoo kale dadku haddii ay wada sheekaysanayaan sheekada iyagoon kugu darsan inaad iskala gashaa iyaduna aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan mid khilaafsan weeyaan inaad dhex fadhiisato labadii qofe sheekada iyo warku u socdayna way ka sii daran tahay oo iyada si gaara buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u diiday walaa yajuusu ma banaana bu uhi alistimaacu dhegaysi ilaa kalaami qowmin dad hadalkood la dhegaysto dadkaasoo yatashaawaruuna si gooniya iyagu u tashanaya oo tajasuskii la diiday bay kamid tahay rasuulku uhi walaa tajasasuu yacanaa dadku ama hadal ha noqde ama ficil ha noqdee waxa aanay jeclayn cid kale inay ogaato ama ay daalacato ha isku dayina inaad ogaataan ama aada daalacataan aad ka gungaadhaan waman talafata buu uhi qofka daymooda fii xadiidihi markuu warramayu sheekaynayo fa huwa isagu kalmustawdici lixadiidihi mid warkiisaa ammaano kaaga dhigay buu ka dhigan yahay oo qofku hadduu ku yidhaahdo warkaa aan kuu sheegayo waa sire cidnaba ha u sheegin inaad cid kale u sheegtaa kuma bannaana waayo waa ammaano laguu dhiibtay ammaanadana ilaaliya baa shareecadu ay tiri adaa-u alamaanana waxaa ka mid ah wixii lagugu siraysto shareecadana aan khilaafsanayn oo qarinteedu aanay ahayn mid ay shareecadu diiday ciddii ku dhiibatay inaad u ilaaliso oo aada u qariso in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha amaanooyinkaa ilaahay uuna amray cid dale inaynu u gudno oo aynu xaqeeda ka soo baxnay sirtu ay ka mid tahay saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim sirta aada bay u ilaalin jireen abubakar buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tibaaxay inuu damacsan yahay xabsa oo ina cumara inuu guursado cumarna arrintaa warkeeda ma hayo cumar inantiisaa wuxuu la jeclaaday raggaa wanaagsan ee ahlulkhayrka e ahludiinka ah wuxuu u yimi abubakr uhi xabsaan doonaya inaan ku siiye ka waran iskaga aamuso juuqba mu odhan cuhmaan buu u tego cuhmaanna wuxuu yidhi sanadkan taladeyda kuma jirta inaan guursado wuxuu ihi labadaba waan ka cadhooday laakiin abubakar baanaad uga sii cadhooday buuhi waayo imamuu jawaabinba markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabse uu guursaday ayuu abubakar cumar u sheegay sababta uga aamusay wuxuu ku yihi rasuulka ilaa hadal hayaan maqlayo waxaan kuugu jawaabi waayo wax kale may ahayne sirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan faafiyaa baan diiday maantana nin hadduu yidhaahdo nin ku yidhaahdo guur baan damacsan wax laga magaalada o dhan inuu la maro oo ninkii hebel uu guursanayaayo ogaada anas binu malik radia allahu canhu khaadimkii rasuulku ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam in badan buu ushaqaynayay rasuulka maalin sir u sheegay se bukhaari uu ku wariyey fii baabi xifdi sir baabka ka waramaya sirta in la ilaaliyo oo kitaab aladab ka mid a fama akhbartu bihi axada bacdahu buu ihi qofnaba uma sheegin buu ihi xataa waxay weydiisay hooyaday umu sulaym famaa akhbartuhaa bi umaan sheegin waxaanu anas yidhi isagoo la hadlaya ardaygiisii thaabit ibnu aslam albunani oo a taabici aada u khayr iyo cilmi badan haddaan sirtaa rasuulka cid u sheegay hadda waa rasuulkiio beri hore dhintay adaan kuu sheegi lahaa buuhi laakiin cidnaba u sheegi maayo sirta rasuulka markaa qofka hadduu ku idhaahdo warka aan kuu sheego waa sir ee qari inaad qarisaa waajib kugu ah haddii warkaa sheegistiisa dhibaata ay ka soo gaadhaysana inaad sheegtaa xaaraan bay kaa tahay haddiise faldembiyeedu damacsanya inuu sameeyo kugu siraystay kaa u qarin maysa oo haddaad u qarisa waxay noqonaysaa inaad wax dembiya ugu kaalmaysay taana ilaahay baa diiday uu yihi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan haddii qofku marka uu warka kuu sheegaayo uu baalla daymoodo oo hareeraha eeg eego oo haddii ay habeen tahayna hoos uu dhigo hadalka haddii uu dhinac kuu soo jiido dhinacuu kuula soo baxo afkaba yaanu kaa odhanin waxa aan kuu sheegay waa sire qariye ficilkiisaasaa tusinaya waxaas inuu yahay wuxuu kugu siraystay kugu ammaanaystay waman talafata fii xadiidi fahuwa kalmustawdici lixadiidi qofku marka uu ku warramayo kuu sheekeynaya hadduu hareeraha eego dadka iska eego mid warkiisa ammaano kaaga dhigay weeye yajibu waxaa waajiba xifduhu caleyh inaad u ilaaliso inaad cid u sheegin lianna talafutahu maxaa yeelay damimoodkiisu yucطii wuxuu tusinayaa atafalluta iska ilaalin uu iska ilaalinayo uu ka baxsanayo dadka watafazuca iyo baqa uu ka baqanayo warkiisa inay cidi maqasho xadiid macnaha tusinayaana rasuulka waa ka soo arooray oo ah idaa xadatha arajulu bixadiiin uma altafata fahiya amaana rawahu tirmidi wa abu daawuud ninku hadduu sheekeeyo ama uu waramo deetana marka hadalka wada hareeraha uu eego warkiisaasi waa ammaano ogow waa sir sirta maanta aada baa arrinkeeda loo fududaysta ilaalinteeduna inay ka mid tahay waajibaadka sharcigaa in badani kuma baraarugsanaa dad baa si hoose wax looga duubaya iyagoon is ogeyn markaasaa la faafinaya war maaha uu ku tala galay in dadka la dhex geeyo ama xaalado gaara la sawiraya oanu jeclayn in lagu arko markaasaa la faafinaya alcamera alkhafiya waxaa la dhaha maanta aada bay muntashirata u faafsanta kamaradaha qarsoon ee dadka xaalada aanay jeclayn in lagu arko iyagoo ku sugan inta laga duuba dabeetana la faafinayo meel walba laga ridaayo maadaama xaalku uu sidaa yahayna qofka wixii sibaa waxa fiican inuu iska haysto una cidna u sheegin hadduu cid u sheegayana qof diin iyo damiir iyo caqli iyo dadnimo leh oo isleeya sirta waa ilaalin karaa unu u sheegay faslun halkan wuxuu kaga hadlayaa masale ku saabsan socodka islaamku waxba kama tegin qofku siduu u soconaya markuu soconayo iyo qaababka qaarkooda in loo socdo shareecadu ay diiday wuxu uhi wayukrahu waxaa la karahaa alkhuyalaa baa la karahaa isqaadqaadka iyo socodka kibirku uu ka muuqdo iyo wazahwo ee alkibru kibir in la muujiyo fi lmashi socodka dhexdiisa qofka waxaa waajib ku ah sida ilaahay u abuuray inuu u socdo oo uu iska ilaaliyo takalufka wamaana min almutakalifiin ha iska keenkeenin hadal aanu ilaahay kuu dhalin ha iskana dhalinin socod iyo qaab socod ilaahay aanu kuu abuurin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u socon jiru siduu ilaahay u abuuray socodkiisuna wuxuu ahaa mid dhaksa ah kaanahu yanxadiru min sabab waxaad moodaysay meel taaga inuu kasoo dhaadhacayo saxaabaduna waxay sheegeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oon iskallif ahayna si caadiya isaga socda inaanay tallaabo ku gaadhi jirin laakiin socodkii ilaahay u abuuray baa noocaa ah markaa qofku inuu socodku ilaahay u abuuray bedelo maaha oo gaabin aanu ilaahay u dhalin uu socdo uu kuutiyo dheerayn aanu ilaahay u dhalin inuu iska keenana maaha ilaa socodkiisa uu ka muuqdo fudayd iyo isxaydxayd dadku ay kula yaabayaan oo karaamadiisa iyo sharaftiisa waxu dhimaysa socodkiisuna maaha inuu ka muuqdo kibir iyo faan iyo isla weyni iyo quursi iyo xaqiris dadka kale oo xaqirayo waayo kibirku ama qofka kibirku sidiisaba waa camal iyo dhaqan xun oo qalbiga ka soo bilaabma haddaanu qofku hadal ku muujin ficilla ku muujin laakiin qalbigiisa isla weyni ay ku jirto oo dadkana uu xaqirayo xaqana uu ka santaagayo kibirkii xaaraanta ahaa ee kabiirada dembiga weyn ahaa qof ku dhacay buu noqonaya ilaahayna wuxuu uhi wadaruu daahira alimi wa bainahu dembiga kiisa muuqda iyo kiisa qarsoon ba iska daaya kiisa qarsoon waxaa ka mid a kibirka qofka qalbigiisa ku jira aanu muujisan haddii qofku kibirkii uu muujisto oo uu kasoo ifbaxo oo hadalkiisa kibir uu ka muuqdo inuu dadkii xaqirayo xaqiina iskala wen yahay socodkiisa uu ka muuqdo dharka qaabku u xidhanayo kibirku uu ka muuqdo xaalku waa sii daraanaya rasuulkuna wuxu laa yadkhulu janata man kana fii qalbi mihqaalu darati min kibr jannada geli maayo qofka qalbigiisa inta u yaro kibiri ay ku jirto waa kay qalbigiisa ku jirto maxaad umalaynaysaa kaa hadalkiisa iyo xaalkiisa kibirku uu ka muuqday kibirka markaa kaa socodka galabaa ka mida wa inamaa yamshi wuxuu u soconaya un qasdan socodaanu kibir ka muuqan iyo isqaadqaad fa ina alkhuyalaa maxaa yeelay isqaadqaadka iyo socoda kibiru ka muuqdaa mishyatun qaab socod weeye yubqiduha allah ilaahay subxaana wa tacaala uu ka cadhoodo u naco ilaa bayna safayni labada saf qofku markuu dhex taagaya mooyaane rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam taa sheegay oo wuxuu sheegay qofku markuu soconayo isqaadqaadka uu isqaadqaada inuu yahay laba nooc miduu ilaahay necab yahay iyo miduu ilaahay jecel yahay ka ilaahay uu jecel yahay uu rasuulku sheege wuxu uhi fa ama alkhuyalaa alatii yuxibu allah fakhtiyaalu rajuli nafsahu cinda alqitaal rawa abu daawuud bisanadi xasan waa markaa cadowga la hor joogo ee labadii saf kii muslimiinta iyo kii gaaladu ay ishor fadhiyaan ama iska hor yimaadaan inuu ninku isqaadqaado islaba rogo so socodka noocaasa iyo isqaadqaadka noocaasa iyo xataa qofku inuu faano markuu halkaa taagan yidhaahdo geesigii baana ana aanay cidina hor istaagi karin siduu yihi cali bin abi aalib ana aladii samatnii ummii xaydara kalayti fi lghaabaati kariihi lmandar anu waxaan ahay kii hooyadii xaydar ay ku magacowday waxaan ahay sidii libaax kaymaha ku jira oo muuqaalkiisa laga argagaxo iyo reenkiisa yacnaa cadowguu argagax gelinaya xaaladda waxaa loo ogolaaday faanka iyo socodka isqaadqaadka uu ka muuqdo faa-iduu leeyahay oo cadowgiibaa baqanaya oo argagax u gelaya oo arrin dadkii muslimiinta ahaa jabinta cadowga ku caawinaysa wey lakiin aa xaaladaha kale lama ogola waxaa ka mid ah khuyalaaga uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam diiday alisbaal inuu ninku maradiisa kuraanta ka hoos mariyo khamiis ha noqoto maradu macaws ha noqoto surwaal ha noqoto rasuulku wuxu uhi wayaaka waisbaal alizaar iska ilaali inaad maradaada kuraanta ka hoos mariso fa inahu min almakhiila maxaa yeelay arrintaasi waxay ka mid tahay kibirka ilaahay uu diiday rawaahu abu daawuud wannasaa'i fa aslu lkhuyalaa mawjuudun fi lisbaal qof kasta oo isbaal sameeye khuyalaagii uu ku dhacay oo haddaad tidhaahdo way la fool xun tahay inuu sunnada ku camal falo qur-aanta uu ka kor mariyo ama nisfu saaqeynka inuu geeya waxaana laga yaabaa dadka inuu ku caayo marka isbaalka laftiisaaba khuyalaaya marada in kuranta raggu ay ka hoos mariyaan hadduu arrintaa uba qasdiyo ujeeddada u geysay ay noqoto inuu iskala wen yahay maragaabsiga iyaduna waa dembi labaad walaa yanduru llahu yowma alqiyaamati ilaa man yajiru thawbahu khuyalaa rasuulku wuxuu yidhi ilaahay eegi maayo ninka maradiisa kibir awgii u jiida iyo isla weyni haddii qasdigaasi uu u raacana ciqaabkaa daran baa ka dhalanaya waxaa ka mid a khuyalaaga ama kibirka tasciiru lkhadi linnaas qofku dadka inuu wejigiisa ka jeediyo aadaabta wanaagsan waxaa ka mid a qofku dadka markuu la hadlaayo iyo markay iyagu la hadlayaanba inuu wejigiisa kusoo qaabilo waxaanuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam arrintaa weji furnaan hadduu raaciyo inay tahay sadaqo laa taxqiranna min almacruufi walow an talqaa akhaaka biwajhin talq ha yaraysanin macruufka khayrka iyo wanaagga waxa ilaahay kuu dhaweynaysaa aakhiro ku noqonaya haba noqotaba inaad walaalkaa kula kulanto weji soo dhoweyn iyo farxad ay ka muuqato iyo dhoola caddayn jariir bn cabdillaahi albajali wuxuu yidhi ma dakltu calى الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam mundu an aslamtu ilaa tabasama fii wajhi markaan islaamay laga bilaabo mar kastoo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam aan u imaado dhoola caddayn buu igu qaabili jiray xadiidka walow an talqa akhaaka biwajhin maxaa la rabaa dadka wejigaaga inaad ku qaabisho xadiidku macnahaas u tilmaamaya qofkii oo kula hadlaya haddaad dhinacaa uga jeesato dhabankaa u dhiibto ama adoo la hadlaaya haddaad kasii jeesto aad tidhaahdo qadaadkaa eeg waanan kula hadlaya taasi kibir iyo isla weyni bay ka turjumaysaa luqmaan alxakiim oo nin fiican ahaa waxyaabaha inankiisa uu ka waaniyey ee ilaahayna qur-aanka inoogu sheegay bay ka mid tahay walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa dadka dhabanka ha u jeedinin markaad la hadlayse wejigaaga ku qaabil dhulkana hadduu soconad oo iskibrinaya kibir xagguu kuu soo maray bani aadan baa tahay meeshay kaadidu ka soo baxday abaad laba jeer ka soo baxday waxaanad caloosha ku sidataa xiidmahaaga ku jira waxaad ka khashaafayso isanka aad ka qabsato faqiirna waa tahay muxtaaja baahi joogtaa qaba oo ilaahay ilbiriqsi aan ka maarmahayn halkuu kibir kaaga yihi markaa khalqiga aada iska weynaysiiso ama xaqaba aada iskala weynaato fa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula haddaad iskibriso dhulka ma jeexi karta waa maya buuraha dherarkaagu ma gaadhi karaa ma la dherartami kartaa buuraha waa maya idan isqaadqaadka iska daa xaquma lihid inaad isqaadqaado oo aada iskibrisid waxaa waajiba markaa qofka muslimka in noqdo qof mutawaadicah oo xaqa marka loo sheego u hoggaansamaya khalqigana aan iska kibrinahayn oo aan iskala weynayn kaasaanu ilaahay subxaana watacaala sharaf iyo derajo u yeelaya wamaa tawaadaca axadu lilah ilaa rafacah qof kastoo ilaahay daraaddii isu hoosaysiiya oo kibirka naftiisa ka ilaaliya ilaahay baa kor u qaada oo darajeeya oo sharfa والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا